ciidamada kumaandoska dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed ee ka howlgala gobolka shabeellada hoose ayaa howlgallo ka waday maalmihii ugu dambeeyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada awdheegle howlgalka ayaa mas-uuliyiinta gobolka shabeellada hoose waxay sheegeen in lagu soo qabtay laba sarkaal oo ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaasi oo kala ahaa mid ka tirsan amniyaadka al-shabaab iyo sarkaal isaguna qaabilsanaa maaliyadda gobolka banaadir iyo gobolada shabeellooyinka guddoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda maamulka gobolka shabeellada hoose cabdifataax xaaji cabdulle ayaa sharaxaya howlgalka awdheegle ka socda iyo saraakiisha al-shabaab ee howlgalkaasi lagu soo qabtay waxaa aad iyo aad loogu daba jiray dhinaca maaliyadda iyo dhinaca maaragtay amniyaadka ragga maarata uqaabilsan al-shabaab laba sarkaal oo sare ayaana laga soo qabtay oo maaragtay nin la yihahda cabdikariim abu xamza oo u qaabilsan dhanka maaliyadda maaragtay gobolka banaadir oo ah ninka magaalada muqdisho maaragtay ganacsatadii maaragtay dhibay iyo maxaa la yidhaahdaa gobolka shabeellaha hoose iyo gobolka maaragtay aynu dariska nahay ee shabeellaha dhexe uqaabilsanaa saddexdaas gobol ayuu maaliyadda uqaabilsanaa waxaana laga soo qabtay degmada owdheegle habeen wakti dambe ayaana loo dhacay waana la soo xiray ciidamada ayaa soo xiray waxaana arrintaasi gacan weyn ka geystay maamulka degmada awdheegle iyo maamulka gobolka shabeellaha hoose sidaas si lamid ah waxaa maaragtay howlgal asna lagu soo qabtay sarkaal sare oo ka tirsanaa amniyaadka oo la yidhahdo sheekh muudey oo asna maaragtay howlgal laga sameeyey xero meel maaragtay awdheegle u dhow maaragtay israsaateyn iyo maaragtay iska caabin kadib maaragtay lagu guulaystay in maaragtay lasoo xira asna dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose cabdifataax xaaji cabdulle wuxuu xaqiijiyey inuu jiro howlgal kale oo lagu daqeeyey saraakiil ka tirsan kooxda al-shabaab deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose howlgaladaasi qeybo ka mid ah ayaa jiray oo duqeymo ahaa oo maaragtay tuulada la yidhaahdo buulyaray ka dhacay ayagana oo lala beegsaday gaari ruleed ah oo saraakiil shabaab ay saarnaayeen hadduu ilah raalli ka noqdana maaragtay magacyadood dib ah ayagana kasoo gudbi doonaa buuliyarayna waa meel sagaal kilomitr dhanka bari ka xigta maaragtay tuulada la yidhahdo mubaarak marka warbixinadaas ayagana waa jiraan insha allah wixii ziyaadahana waa idinsoo gudbin doonaa gobolka shabeellada hoose waxa uu ka mid yahay gobolada ay saameynta ku leeyihiin kooxda al-shabaab waxayna ciidamada kumaandooska muddo dhowr jeer howlgallo ka sameeyeen gobolkaasi mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo